Mu'aasasada Al-Khayraat ayaa magaalada Kismaayo ka qabatay tartanka Qur'aanka Kariimka iyadoo dhalinka diyaar garoobaya tartamada bilo barakeysan ee Ramadaanka tartankan waliba ku qayb galaya afar boqol iyo lixdan arday oo iska jarana kuriyo iyo gabdhaha nasaytio ka tartamo doonana Qur'aanka Kariimka xaflada daafurka tartankan iyo waliba ku qayb galaya culimada maamulka mu'aasasada Al-Khayraat guddiga garsoorka tartanka si kor laga qaado aqoontiyo ardayda iyo bulshada qaybashay shaldhibaga maamulaha mu'aasasada Al-Khayraat Cabdiraxmaan Cusmaan Jaamac ayaa ku warbiyay muhiimada in la tartankan ardayda la qabadiya sanad walbo intaan la gaarin bisha ramadaan si aan u kala saarno ardadii noo tartami lahayd tartanka weyn ee muasasal umma ay qabanayso aan ardada qaybta nooga noqon lahayd sanadkan waxaan kusoo kordhinnay arday ku tartamaysa halka juz faracaas iyo arday ku tartamayso labada juz iyo arday ku tartamayso shanta juz tobanka shan iyo tobanka iyo soddonka juz waxayna ka kooban yihiin dhammaantood afar boqol iyo lixdan iyo dhowr arday ayay ka kooban yihiin insha allah marka waxaan rabnaa waa cadadka noogu badnaa maaragtaa soo bandhigno waxaan halka juz iyo labada juz loogu soo daray waxaa weye maadaama aysan tegaynin faraacyada lagu tartamaya inaysan ku jirin tobanka juz wixii ka bilowda ilaa shanta juz iyo labada juz iyo halka juz aysan ku jirin muasasal umma musaabaqaadkay qabanaysa aysan ku jirin faracyadaas ayaan ugu talagalnay inay ardada dhiirigelin iyo inay sanadaha soo socda kuwii tartami lahaa ay ka soo baxaan meeshaan ayaan ugu talagalnay sheekh xasan cali faara oo ka hadalow afka guddiga garsoorka ayaa ku warbiya tartanka loonfuri ardayda walkabaradaasa mu'asasada al-khayraat ee magaalada kismaayo caruurtaas oo maaragtay dhallinyartaas dumar iyo ragba oo runtii idqaankoodu uu kayru caadi u yahay iyo tajwiidkooda iyo nudqigooda aadna runtii iskugu dhodhow mas-uuliyadda insha allahu tacaala waan ku dadaali doonaa intii awoodeennada ah bini aadan baan nahay wixii aan iftuufno ilaahay baan weydiisanayna subxaana wa tacaala inuu noo dhaafo laakiin insha allahu tacaala waxaan isku dayaynaa inaan intii awoodda iyadaa aan maaragtay aan dadaallo kurtigiina waa wada baasaysaan insha allahu tacaala gudoomiyaha mu'asasada al-umma sheekh cabdirashiid ibraahim ayaa kala dardaaramay ardayda iyo dadaalshoo sii wadana siyo gulyo ndeerana waxaa loo socdo tartanka qur-aanka ee loo qabanhayo qaybihiisa kala duduwan loo qabanhayo waa dhiirigelin dadka lagu dhiirigelinhayo la jeclaysiinhayo lagu guubaabinhayo inay qur-aanka ay bartaan qur-aanka markii la barto ka tegitaan ma laha mar walba oo aada sii socoto qur-aanku wuu kula socdaa wuu kaa horeeyaa adigaa waxaa la rabaa markaa inaad sidaad u baran lahayd qur-aanka qaybihiisa kala duwan culuumu qur-aan wax laga baxaa ma ah ilaa marka dambe mufasir qaariya aad noqoto yaa waxaa la rabaa ilaa aad ilaah kala kulanno in qur-aankii la sii wado oo lagu cibaadaysto tartamada qur-aanka kariimka ee bilo barakeysa ee ramadaanka iyo weliba lan diyaariyae ardayda mu'asasada al-khayraata sii korlanka qaada aqoontiyo siyo sanadkan ku guulaysadana tartamada la qabado waa bilo barakeysan ee ramadaanka